SBS Radio.
koox dhallinyaro muslimiina ayaa bilaabay safar ay ku marayaan dhulalka baadiyaha australia iyagoo doonaya inay wax ka bedelaan fikirka laga qabo diintooda tiradan dhallinyarada ka tirsan ururka dhallinyarada muslimiinta axmediyada madhabta layidhaahda haysta ayaa safarkan ku gaaraya uluru oo ah goob caana oo ku taala northern territory waxayna rajaynayaan inay ku faafiyaan isdhexgal bulshadu yeelato daraasad dhowaan lagu daabacay joornaalka arrimaha muslimiinta laga tirada badan yahay ayaa muujinaya in ku dhowaad toddobaatan boqolkiiba shacabka australia ay wax yar ama waxba aysan ka aqoon muslimiinta iyo waxa ay aaminsan yihiin ololahan oo dalkao dhan ka socda oo loo bixiyey discover islam road trip safarka wadada ku baro islaamka ayaa looga adan leeyahay in lagu baro shacabka degan magaalooyinka iyo baadiyaha australia sida diinta islaamku u tahay mid nabadeed meeshana looga saari lahaa qaladaadka laga fahansan yahay ataul hadi oo labaatan iyo toddoban jira waa isuduwaha ururkan dhallinyarada muslimiinta waana arday caafimaadka ka barta jaamacadda griffits safarkan wuxuu isaga u yahay fursad uu kula kulmo dad kala duwan laguna jebiye buu yidhi caqabadaha u dhexeeya bulshada ayna bulshada muslimiinta ahu kula kulmaan australiyaanka kale wuxuu aaminsan yahay in dariiqa ugu fiican ee looga hortegi karo qaladka layska aaminsan yahay inay tahay in la wada hadlo waxaa jira fikrado dadku horeba uga aaminsanaayeen muslimiinta iyo diinta islaamka waana waxyaalahaas waxaana kala qaybinaya waxaana runtii aan aad u jeclaan lahaa inaan wadahadal daacada oo furan aan yeelanno taas kadibna waxaan aaminsanahay inaan kor u qaadi karno isdhexgalka iyo isfahamka bulshada shacabka australiyana isu soo dhowaadaan sababtoo ah ayuu yidhi waannu isbarannay waqaas axmed waa madaxa ururka dhallinyarada madhabta muslimiinta axmediyada la yidhaahdo wuxuu s b s u sheegay in waxyaalaha khaldan ee ugu badan ee muslimiintu la kulmaan maalin kasta ay tahay in laga aaminsan yahay in diinta islaamku tahay diin rabsho ama dagaal u jooga wuxuuna hoosta ka xariiqay in sida warbaahintu uga hadasho dagaalada iyo diinta islaamka aysan sax ahayn islaamka waxaa loo arkaa diin dagaalu jooga qur-aankana waxaa loo arkaa inuu ku qoran yahay in dagaalka uu dhiiro gelinayo waana qalad taasi haddaan ka soo qaadanno dhowr qodob buug kasta amaba qur-aanka taasi kama turjumayso kutaabka oo dhan islaamku ma aha diin dagaalu jooga islaamka macnaheeda ayaaba ah nabad kelmadda muslimiintu isku salaamaan ayaaba ah salaamu calaykum oo ah nabadi dushaada ha ahaato halkaas ayaana kelmadda islaam ka timid ayuu yidhi laakiin qaladkaas laga aaminsan yahay muslimiinta waa mid toos u taabata nolol maalmeedka muslimiin badan oo austraeliya ku nool waqaar axmed naasir oo soddon iyo toddoba jira wuxuu la shaqeeyaa islaa ururkan isagoo u qaabilsan arrimaha anshaxa iyo akhlaaqda iyo weliba arrimaha diinta wuxuuna sheegay in muslimiintu si aada ay ula kulmaan takoor wuxuu ka sheekaynayaa marar badan oo isaga laftiisa la takooray ama goobo shaqo ha noqdeen ama goobo bablig oo bulshadu ku sugnayd maalin anoo wada bas ayaa qof si cad wuxuu iigu yidhi waddankan maxaad ka qabanaysaa waa inaad ka baxda dalkan sababtoo ah ayuu qofku yidhi dhibaatooyin badan ayaad dalkan u keenteen si edab leh ayaan ku idhi taasi waa aragtidaada waa sax inay jiraan dad dhib wada laakiin waa dad tiro yar waxaan watay ayuu yidhi koofiyad ay ku qoran tahay qof kasta jeclow cidna ha necbaan markaas ayuu markuu eegay koofiyaddii wuxuu igu yidhi waxa ku qoran koofiyadda ma ku dhaqantaa markaas ayaan ugu jawaabay haa waxaan u soo xirtay waa inaan isxasuusiyo qofka aan ahay iyo waxa aan samaynayo isagoo u diyaara jawaabo uusan jeclaysan doonin intay safarka ku jiraan master hadi ayaa sheegay in warbaahinta bulshadu ay tahay meel dhallinyaro badan oo muslimiinta ay takoor kala kulmaan iyo weliba hadallo cay ah iyo hadallo looga soo horjeedo diintooda isbedelada ay maskaxda ku hayaan inta safarkan ay ku jiraan ma aha mid ku eg oo keliya sida dadka loo bari lahaa islaamka ragga safarkan ka qayb qaadanaya ayaa sidoo kale sugila inay iyaguna wax ka bartaan nolosha baadiyaha australia iyo caqabadaha magaalooyinka yaryari ay wajahayaan master axmed ayaa aaminsan in dhallinyaradu waxyaalo badan ay ka faa'iidayaan safarkan maadaama muslimiinta intooda badan ay degan yihiin magaalooyinka waaweyn oo aysan wax badan ka aqoon dhulalka baadiyaha ee australia mid ka mida tiirarka islaamka waa bixinta sakada iyo in qofka muslimka uu sadaqo la baxo muslimiinta ka qayb qaadanaysa safarkan ayaa rajeynaya inay ballaariyaan sadaqadaas oo ay qashinka ka nadiifiyaan magaalooyinka ay booqanayaan sidaasna ay ku furaan wadahadal dhex mara iyaga iyo bulshada halkaasi degan fikradda ugu weyn ee la qabo waa in dadku aaminsan yihiin inaan daacad u nahay dalalka bariga dhexe ee ku yaal oo aynaan daacad u ahayn australia ama in islaamku yahay mid dadka faraya in dal kasta uu isu dhiibo muslimiinta iyo islaamka waxaasoo dhanna waa kuwo runta ka fog ma aha wax islaamku nafarayo taa beddelkeeda runtii islaamku wuxuuba nafarayaa inaannu jeclaanno dalka aannu ku nool nahay
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.